أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wclى alihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati saad casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda soddon iyo afarta soddon iyo afaraad ee suuradda ka mid ah waxaan ku dhex jirnay qisadii nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam qaala tacaala allah wuxuu yidhi walaqad fatannaa sulaymaana walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe fatannaa waan imtixaannay oo waan jarribnay sulaymaana sulaymaan ayaanu imtixaannay oo waan fidnaynay wa alqaynaa waxaanu ridnay calaa kursiyihi sulaymaan kursigiisa korkiisa waxaan ku ridnay jasadan jasad ayaan ku ridnay kor oo yacnii sidii basharka bani aadamka oo kale oo kale ah ayaanu kursigiisa dushiisa aan ku ridnay huma markaa dabadeed anaaba waa soo noqday nabiyullaahi sulaymaan ilaa rabbihi buu usoo laabtay aayaddan waxay ka mid tahay aayaadka ugu ishkaalka badan qur-aanka fasirkiisa iyo marka laga hadlayo waxaa ishkaalka keenayana waxa ay tahay qur-aanku fidnadan iyo imtixaankan nabiyullaahi sulaymaan in alla uu sheegay inuu imtixaanay fidnadaa maxay tahay iyadii ayaa marka riwaayaadka tafsiirka waxay u badan yihiin ibnu jariir atabarina raximahu llahu tacaala ounanba sheegin tafsiirkan aan sheegi doonno aan ahaynba ma uunan sheegin marka ibnu jariir tafsiirka keliya uu sheegayna ah suyuudi laftiisa kitaabkiisa adurulmanhuurka isaga laftiisa uu tilmaamay tafsiirka inta badan riwaayaadka uu sheegay ay tahay ayaa waxa uu yahay jasadkan in lagu fasiro shaydaan oo kursigii nebiyullaahi sulaymaan fariistay bani aadamna isku ekeysiiyey oo nebiyullaahi sulaymaan ayuu isku soo ekeysiiyey marka sidaa markii uu isku soo ekeysiiyey ayaa nebiyullaahi sulaymaanna fidnada iyo imtixaanka lagu riday waxay noqotay mulkigiisii inuu waayey ilaa afartan maalmood ama maalmo sida hadba ay mufasiriintu ay sheegaan intaas marka haddii la yiraahdo ilaahay hadda nabiyullaahi sulaymaan waa imtixaani karaa aayadduna wayba sheegtay inuu imtixaanay waxaa lagu imtixaanayna waa shaydaan ama jin kursigiisii markaa fariistay arrintaana ilaahay xikmad iyo ayuu ugala ayuu yacni ka lahaa oo waxbaa nabiyullaahi sulaymaan la tusaaleynaya waxa uu nabiyullaahi sulaymaan marka galay ee uu ka towbad keenay maxay ahayd riwaayaadka waxay tilmaamaan ahlu tafsiirka arrintaasu inay ahayd isaga haweenkiisa mid ka mid a ama jawaaridiisa kuwa yacnii addoommada u ahayd jaariyooyinkiisa ah mid ka mid ah ehelkeeda iyo dad kale ayaa gar usoo dhigtay nabiyullaahi sulaymaan gartii sidii xaqa ahayd buu u xukumay nebi sulaymaan laakiin qalbiga wuxuu ka jeclaystay xaqa haweentiisa reerkeeda inay yeelo lahaayeen ayuu tamaniyey oo jeclaystay laakiin garta si saxa ayuu u naqay ayuu u noqay arrintaabaa marka laga canaananayaayo nebi uma habboonaa laleeyahy inkastoo inan kabiiro hadda ahayn oo qadiyadu uu ka cadaalad falay haddana laakiin inuu israaciyo xoogaa uu jeclaysto in gartu ay dhinac kale mari lahayd ayaa xoogaa waxay tahay mid laga fiican yahay oo khilaaful owlo ah arrintaas baa marka nebiyullaahi sulaymaan la tusaaleynayaa waana midda uu ka towbad keenay waxaa lagu imtixaanayna mulkigii ayaa markaa ka dhumay mulkigaasina waa usoo laabtay markii dambe oo wax ka khayr badan awal fardo iyo wax lamida ayuu yacnii uu gowracay nabiyullaahi sulaymaane ee markii dambeada ilaahay subxaanahu watacaala mulki weyn buu siiyey ee dabayshii iyo jinniga inuu markaa isaga tasallud ku yeesho ayuu alla subxaanahu watacaala uu ugu abaalguday tafsiir marka halkaas ayuu marayaa meeshaas marka waxaan ku tilmaannay dhowr waxyaabood waxa uu nabiyullaahi sulaymaan kasoo laabtay waa sheegnay waxaa kaloon sheegnay waxa lagu imtixaanay oo lagu fidneeyey waa labo waxaa kaloon sheegnay kursigiisa cidda la dul saaray mufasiriinta marka riwaayaadkoodu intaas saasay u badan tahay israa-iiliyaadku waxay ku darayaan waxyaabo baatilnimadoodu ay aada u caddahay oo waxa ay ku darayaan xataa waxaa ka mid ah inay leeyihiin nebiyullaahi sulaymaan jinniga xataa wuxuu ku tasalluday xaasaskiisa waxaana ilaahay nebik nebigiisa uma cunanmaan bal riwaayaadka saxiixa waxay tilmaamayaan in laga celiyey reerka nabiyullaahi sulaymaan reerkiisa in laga celiyey riwaayaadka sheegayo inuu sulaymaan iska soo dhigay oo maxaad ku aragteen inta la yiri ay yidhaahdeen waxaan ku aragnay wax aanan sulaymaan ku aqoon jirin oo marka caadada iyo xaydka aan qabno waa noo tegayaa wax ka jira male kuwaas waa daahirulbutlaan waxyaabahaasina marka waxaa un laga wariyey ummadihii hore iyo waxyaabihii ay ku dardareen kitaabadoodu inay tahay ayaana aada u muuqdo maxaa yeelay nebi intaa ilaahay subxaanahu watacaala sidaa u ihaanaysan maayo ilaahay ambiyadiisa mana ihaanaystaba ambiyada alleh marka laakiin intaa un marka waalqaynaa calaa kursiyihi jasadan shaydaan in kursigiisii la saaray isaga mulkigii uu ka dhumay arrinta laga tusaaleynayana ay ahayd jeclaantii uu jeclaaday garta in ay xaaskiisa ama addoontiisa inay ehelkeeda in garta ay heli lahaayeen inuu tamaniyey laga soo celiyey taas ayaa marka muhiimku uu yahay middaa marka haddii intaa lagu gaabsado waa arrinka ibnu jariir iyo suyuudi laftiisa durulmanhuurka riwaayaad badanoo ibnu cabaas iyo laga warinayo iyo saxaabada qaarkood intaasay ku eg tahay tafsiir labaad culimada qaar weliba culimadii dambeba ha u badnaadaane waxay ku fasiraan jasadku inuu yahay nabiyullaahi xadiid bukhaari uu warinayo nabiyullaahi sulaymaan baa wuxuu nadar ku galay ama uu ku dhaartay inuu haweenkiisa dhammaantood inuu isu marayo oo mid walbaana ay dhali doonto faris fardafuul ah oo ilaahay jidkiisa ku dagaalamo ayay dhali doontaa buu yidhi inshaa allaahudii buu hilmaamay marka insha allahudi ma dhihin ama waaba la ilowsiiyey arrintaabaa marka yacnii darteed baa loo imtixaanay marka xaasaskii mid uur yeelatay ma jirin ilaa hal mid ma ahane midaasina waxay dhashay bani aadan qeybtiis ayay dhashay cunug oo dhammaystiran xataa ma dhalin jasadkii marka waxay ku fasirayaan cunugaas yacni nisfu bani aadamka ah ama bacdu bani aadama ah bay ku fasirayaan isaga ayaana kursiga loo saaray ayay leeyihiin xadiidku waa saxiix bukhaari waa wariyey laakiin aayaddan fasir ma u yahay nebigana kuma fasirin aayaddan saxaabaduna iyo aimada salafkana uma badnayn tafsiirkaas oo inay xadiidkan aayaddan ku fasiraan maynan u badnaa jirin marka xadiidkii waa jiraa laakiin aayadda tafsiir ma u yahay baa war ka jooga ayb waxayna u badan yihiin mufasiriintu kaas qowlkaas hore marka qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe fatannaa waan imtixaanay oo waan fidnaynay sulaymaana sulaymaan fitnadu waa imtixaan iyo jarribaad wa alqaynaa waxaanu ridnay calaa kursiyihi kursigiisa korkiisa waxaanu ku ridnay jasadan ayaanu ku ridnay jasad jasadkuna waa shaydaan bani aadam isku suureeyey uma markaa dabadeed anaaba markaa mulkigiibaa nabiyullaahi sulaymaan muddo maalmo uunan haysanin ilaa markii dambe alla uu usoo celiyey culimada qaarna waxay yidhahdaan faraantigii oo wax ku maamuli jiray ayuu qaatay markii dambena waa helay nabiyullaahi sulaymaan uma markaa dabadeed anaaba waa soo noqday oo wuu towbad keenay nabiyullaahi sulaymaan wixii markaa lagu imtixaankii iyo wixii mar yani shaygii uu ku dhacay ee laga habboonaa ayuu ka towbad keenay qaala wuxuu yidhi markaa nabiyullaahi sulaymaan rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir dhaaf lii aniga ii dhaaf wahab hibee lii aniga ii hibee mulkan mulki ii hibee mulkiga oo laa yanbaqii aan u habboonaanaynin liaxadin axad axadka oo min bacdii aniga aana aniga iga soo haray ama aniga gadaashay aan u habboonaanaynin iyo allow ii hibey innaka adiga anta adiga un ayaa alwahaabu midka hibeyn badan ah oo kan hibeyn badan baa tahay adiga ilaahay markaa waa ka aqbalayoo fasakharnaa alla wuxuu yidhi waxaanu u sakhirnay lahu lisuleymaana suleymaan alriixa dabayshii ayaan u sakhirnay tajrii xaal ay soconayso oy dureereyso biamrihi suleymaan amarkiisa ay ku soconayso rukhaa'an xaal ay tahay midii jilicsan ama rukhaa'an xaal ay tahay midii macaan oo wanaagsan yacni xaysu meel u soconayso asaaba ay qasada oo u qasdo meel allaale meesha isagu uu u qasdo ama uu rabo iyay u soconaysay washayaadiina shayaadiintii baan u sakhirnay kulla bannaa-in mid walboo dhisid badan baan u sakhirnay waqawaasin oo quusid badan oo inta marka dhumbado biyaha jowharadaha iyo luulka iyo waxa qaaligaa kasoo bixiyo wa aakhariina kuwo kale ayaanu u sakhirnay muqaranii iyo wa aakhariina iyo kuwo kale muqaraniina kuwaas oo muqaraniina la isku xirxiray oo la isku taxay fil asfaadi silsiladaha iyo katiinooyinka dhexdooda laisku la iskugu taxay qulnaa lahu waxaanu ku nidhi haadaa kan oo mulkiga ah cataa-unaa annaga siismadeennii weeyaan waa bixinteennii iyo wixii aan ku siinay famnun gallad oo yacni sii manshita ciddaad doonto wa amsik hayso canman shi'ta ciddaad doontana ka hayso ka cesho biqayri xisaabin xaal ay tahay yacni xisaab la-aan xaal ay tahay waxsiinteenu ayb marka biqayri xisaabin tacataa-un aadan ka xaalaynayna ayb qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi sulaymaan rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir dhaaf lii aniga ii dhaaf wahab lii ii hibee mulkan mulki ii hibey mulkiga oo laa yanbaqii aan habboonaanaynin liaxadin axad axadka oo min bacdii aniga gadaashayda ah marka min bacdiida waxay noqon kartaa gadaashaydaba waxaa kaley noqon kartaa min bacdii ay min hayrii aniga aanan ahayn cid aniga aanan ahayn yacnii heyrkey ounan helaynin waay ayb xasanulbasri markaa isaga markaa aayadan baa waxay tusaysaa lafteeda qariino waxay tahay in nabiyullaahi sulaymaan mulkiga maalmo ou ka maqnaa oo wixii lagu imtixaanay ay tahay mulkigiis inuu maalmo ou maqnaa maxaa yeelay markii uu towbad keenay alla wuxuu ka baryayaa mulki aan laga qaadaynin markaas qariina waayo marka aayaddan walidaalika laa yanbaqii liaxadin min bacdii waxay ku macnaynayaan xasanulbasri iyo laa taslubniihi mulki aadan iga siibaynin kamaa salabtaniihi sidaad markii hore iiga siibtay yacnii mulki sidii aada markii hore igaga qaaday aadan iiga qaadaynin xasanulbasri baa saa ku macneeyey ayb macnaha marka aayadda qariina saa darteed waxay u tahay macnihii hore ee riwaayaadka tafsiirkana ay u badnaayeen in mulkigii nabiyullaahi sulaymaan maalmo uu ka maqnaa dabadeedna alla uu usoo celiyey inaka adiga anta adigu alwahaabu ayaa tahay nabiyullaahi sulaymaan marka mulkigan marka uu doonayo ee alla uu siiyey haddana addoonnimada iyo ilaahay inuu u tadaruco iyo inuu alla u khushuuco marnaba kama tegin oo mufasiriintu waxay leeyihiin iyadoo marka iyagoo arrinkaa ka hadlaya ibnu abi xaatim tafsiirkiisa wuxuu kusoo saaray can ibni camrin can inabiyi sala allahu calayhi wasalama maa shadda sulaymaanu darfa darfahu ila asamaa'i nabiyullaahi sulaymaan araggiisa cirka uma uunan tallaabinin oo kor ma fiirfiirinin takhashucan khushuuc inuu markaas samaynayo darteed xiina acdaahu allaahu maa acdaahu alla markuu siiyey wixii uu siiyey yacnii nabiyullaahi suleymaan markii ilaahay mulkigaa siiyey madaxiisa hoos unbuu u foorarinaye hoos u foorarintu marka khushuuc iyo tadaruc iyo addoonnimay tusaysaa nabigeennana sala allahu calayhi wasalam markii maka uu furanayay ee uu ka guulaystay gaaladii hashiisii isagoo fuushan oo madaxa foorarinayo ayuu maka galay nabiga sala allahu calayhi wasalam oo suuratulfatxi aqrinayo ayuu galay marka ambiyada ilaahay si kastoo ay dhulka u tamakunaan oo ilaahay uu mulki siiyo ama uu guul siiyo haddana kibir iyo takabur ma leh khushuuc iyo addoonnimada alleh unbay sii siyaadsadaan oo nebigana waa kii markii dembigiisii hore kii dambaba loo dhaafay waa kii nebigu sala allahu calayhi wasalama uu yidhi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuuran miyaanan ahaanaynin addoon rabbigii u shukrin badan miyaanan aniga ahaanaynin buu yihi nebiga sala allahu calayhi wasalam marka meeshaa nabiyullaahi suleymaan iyo xaalkiisii waay marka wuxuu alla uu ka bariyey mulkigaana ilaahay waa siiyo nabiga sala allahu calayhi wasalam markii ay dhacday waxaa dhacday salaada inuu shaydaan isku dayey inuu nebiga hormaro waa qabtay marka markaabuu sii daayay nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi haddii nabiyullaahi suleymaan ducadiisa aynan jiri lahayn waxaan ku xiri lahaa tiirarka masjidka ilmaha yaryar ee reer madiine ayaa daawan lahaayoo fiirsan lahaa lowlaa dacwatu akhi suleymaan waxayna ahayd midaani qaala rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi isaga unbaa marka tasallud ku lahaa shayaadiinta iyo jinka iyo waxyaabaha fasakharnaa waanu sakhirnay lahu isagii baanu u sakhirnay nabiyullaahi suleymaan arriixa dabayshii baan u sakhirnay tajrii xaal ay soconayso biamrihi isaga amarkiisa ay ku soconayso xaysu meel ay usii soconayso asaaba isagu uu markaa yacni u qasdo ama uu doono washayaadiina baan u sakhirnay shayaadiintii kulla bannaa-in ka bedel shayaadiinta kulla bannaa-in mid walboo dhisid badan oo wax dhis badan wax dhisid badan oo waxay u dhisi jireen marka guryo dhala iyo miraayado laga sameeyey iyo oo bani aadamku uunan dhisi karin bay u dhisi jireen waqawaasin iyo mid walbo quusid badan intay biyaha quusaan ayay waxay kasoo bixin jireen waxyaabaha qaaliga ahee badda ku jiro wa aakhariina kuwa iyo kuwa kale kulla bannaa inta ku cadaf wa aakhariina kuwa kaleanu u sakhirnay muqaraniina kuwaas oo waa shayaadiintay ka mid yihiin muqaraniina oo la isku xirxiray fil asfaadi bil asfaadi katiinada layskula xirxiray qulnaa lahu waxaanu ku nidhi haadaa kan cataa-unaa siismadeenna waayo annaga ishaarada marka waxay ku dhacaysaa mulkiga iyo waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey marka markii nabiyullaahi suleymaan uu fardihii iyo ilaahay darti uga tegay ee uu fadafiqa masxan bisuuqi walacnaaq kadib waxaa dhacday in nabiyullaahi suleymaan wax ka fiican fardihii la siiyey oo ka dheereeyo waana dabaysha suuratu saba aan kusoo marnay quduwuhaa shahrun wa rawaaxuhaa shahrun hooska hore inta subaxa hore bil intii loo socdo ayay jaraysay caraabadana bil meel intii loo socdo ayay caraabo iyada ka dhigaysay ayb taabaa marka ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey ruqaa-anta ayaan ka tegay markaan dambe tajrii biamrihii bay ku soconaysay ruqaa-an iyadoo jilicsan ama ruqaa-an iyada oo aan marka mid aada u dhabanaysa aan ahayn oo aada u macaan wahayn qulnaa lahu waxaanu ku niri haadaakani cataa-unaa siismadeenni weeyaan famnun galladayso oo yacnii iska sii man shi-ta ciddaad doonto ku galladayso sii ow amase amsig cesho can man shi-ta ciddaad doonto ka cesho bigayri xisaabin xisaab la-aan xaal ay tahay inagoo marka aan ku xisaabaynin waxa aan ku siinayna markaa nacam laba macnaa ku jira marka fa acdi maa shi-ta wamnac maa shi-ta falaysa laka tabicatun walaa xisaabun ciddaad doonto si ciddaad doonto u diid tabico iyo raacasho iyo xisaab cid kuula xisaabtamaysaa ma leh macnaha labaadna waxa uu yahay shayaadiinta ayaa waxaa la leeyahay yaa loo jeedaa hada caطaa'unaa famnun aw amsik bigayri xisaabin shayaadiintan midkaad doontana iska daa oo iska fur kaad doontana ciqaab oo xir marka tafsiirka labaad waa shayaadiinta kan koowaadna wuxuu noqonayaa marka waxaa ilaahay isagu siiyey ciddaa doonta sii ciddaa doontana u diid waayo tabico iyo raacasho ma yacni kuma lihin wa ina lahu cindanaa lazulfaa wa xusna ma'aab wa ina lahu waxaa isaga u sugnaaday nabiyullaahi sulaymaan cindanaa inaga agteenna lazulfaa dhowaansho ayaa u sugnaatay oo agteenna uu ku leeyahay iyo waxusna ma-aabin noqod wanaagsan ayaa agteenna ugu sugnaaday marka ilaahay agtiisa qiimi weyn buu ka lahaa nabiyullaahi sulaymaan sida aayaddan ay tilmaamayso marka isaga hadda imtixaanka fii xaqihi wuxuuba ku helay imtixaankaasi darajaad waaweyn ayuu ku gaaray marka waxyaabo qofku uu dhibsanayo oo waxaa jira ilaahay darajaad iyo nafaxaad iyo khayr badan oo uga bixinayo marka arrinka uu galayna nabiyullaahi sulaymaan uu ku dhacayna waa khilaaful owlaa waa wax laga fiicnaa oo isagoo kale weliba looga fiicnaa laakiin waxa uu ku helay waa sabray alla u laabtay wixii la siiyey wax ka badan baaba la siiyey mulki marka maalmo ka maqnaa ilaahay kan buuba ugu bedelay meeshaa marka dersi baa ku sugan oo rasuulka sala allahu calayh waalihi wasalama waxaa loogu soo dejinayo aayadahan waxa ay tahay bani aadamku inuu marayo xaalad imtixaan imtixaankaa marka hadduu sabar iyo towbo uu ku qaabilo cirib dambe oo fiican uu helaya marka waxaa la leeyahay kuwan marka murankooda iyo qayladooda iyo doodooda iyo madaxadeygooda sabar ku qaabil iyaga laftooda ilaa imtixaankay ka mid yihiine haddaad sabar ku qaabisho ambiyadaas aada ku dayato caaqibada dambe adaaba iska leh bani aadamka laftiisa waxaa la barayaa in mararka qaar maal uu ka dhumi karo mulki uu ka dhumi karo ee markaa yacni wax uu haystay oo isaga markaa uu wanaag u arkaayo ayaa imtixaan laga gelinayaa waxaa laga yaabaa marka dadku waa labo musiibada markay ku dhacdo qof dib isugu laabto oo dembiga uu galay iyo inta wax arko baraarug intuu ka qaado alla u towbad keeno nabiyullaahi daawuudna alla u towbad keenay waqara raakican waanaag yaan soo marnay nabiyullaahi sulaymaanna maxaan soo marnay walaqad fatanaa sulaymaana waalqaynaa calaa kursiyihi jasadan waa isgartay marka uma anaaba waa soo noqday ninkii marka musiibo intay ku dhacdo garto meesha ay ka haystaan dib isugu laabto towbad keeno xaaladiisa hagaajiyo falmusiibatu fii xaqihi minxatun musiibada marka isaga waxayba u tahay deeq wanaagay u tahay leana iyada la-aanteed sabab waxay u noqo iyada waxay sabab ugu noqotay inuu dib isu saxo qofkii laakiin musiibada ku qaabilo walwal iyo walbahaar iyo qaylo iyo wax aan raalli alla ka ahayn ku qaabilo adduunyadiina maal waa waayey iimaankiisiibuu weynayaa marka in maal iyo iimaan labadaba laysku waayaa musiibo ugu daran haddii qofku maalka ka gubto haddii qofka maalkii laga dhaco oo laga qaado haddii wax uu haysto ilmihii laga qaado walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali walanfusi waathamaraati wabashiri saabiriin intaasba kuwa saabiriinta ayaa bishaaro helaya laba wax waaye marka sabar sabarku ajar badan baa ku jiro ciwad ayaad helaysaa sabarkuna waa musiibada markay cusub tahay darsiga labaadna wuxuu noqonayaa adiga laftaada inaad dib isugu laabato wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum ood marka ilaahay uga toobad keento haddii intaas marka aadba ilaahay ku waafajiyo musiibo adiga marka kuguma dhicin maxaa yeele wanaagaad uga dhexbaxday ambiyada marka in lagu dayda waayo meeshaas naca dadka qaar baa waalanaayo marka maal uu ka dhumo qaar baa isdilaayaba intixaar iyo sameynaya iyo isdil qaar baa waxay ku qowlayaan waxay dhahayaan aan is ogeyn laysa mina man daraba alkhuduud washaqa aljuyuub wadacaa bidacwa aljaahiliya bal waxaana loogu bedelay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun hadday musiibo timaada marka ilaahay marka qofku inuu saa u xusuustaa la rabaa labadaas baana mar walba aan u dhexaynaa dabcan ayb wاdkur cabdanaa ayuba id naadaa rabahu anii masaniya shayطaanu binusbi wacadaab halkanna waxaa laga gelayaa qisatu nabiy llaahi ayuub oo isagana allah uu imtixaanay imtixaankaas kadibna ilaahay uu siiyey caafiye iyo wanaag isagana ka dhaxlay markau sabray oo uu yacni ilaahay ku caabuday sabar ayb iyadana marka culimada waxay ka hadlaan dembiga uu galay waa maxay nabiyullaahi ayuub culimada qaar mufasiriinta riwaayaadka waxay wariyaan waxyaabo badan bay sheegaan laakiin waxay wariyaan boqor boqoradii markaa yacni gaalada ka mid ahaa oo nabiyullaahi ayuub markaa xoolihiisa iyo meel isaga boqorkaa uu ka taliyo ayay xoolihiisu yaaleen jihaadkii iyo dagaalkii iyo markuu gelayo xoogaa niyad ahaan wuxuu tamaninaya ama uu jeclaysanayay xoogaa in laga leexleexdo taas baa marka laga yacni darteed baa loo imtixaanay mudaahanadaas ayaa loo imtixaanay bay leeyihiin kadibna dee dib marka imtixaankii sabr iyo inaa wajadnaahu saabira nicma alcabdu inahu awaab wax ka khayr badan baa wixii ka tegay alla uu ugu bedelay aduu siday ahaataba ama taas uu galay ha la dhaho ama wax kale oonan ogeyn haba ahaatee cuhdada iyo waxaa iskale un naaqilka riwaayaadkaas un baan anigi sheegayaa riwaayaadkaas marka kutubta tafsiirkana aan ka maqnayn saas unbay tilmaamayaan haddana maca dalika wax hadda la hubo oo waa saxiix aan leenahay ma aha ayb marka allah wuxuu leeyahay wadkur xus cabdanaa addoonkeenna xus ayuuba ayuub ahaa id waqti udkur xus id waqti naadaa rabbahu rabbigii oo u dhawaaqay annii biannii wuxuu ugu dhawaaqay oo ugu qayshaday annii biannii aniga masaniya masaniya shaydaanu shaydaan baa i taabtay binusbin ayuu igu taabtay murug iyo tiiraanyo ayuu igu taabtay ama yacni dhib iyo wa cadaabin iyo cadaab ayuu igu taabtay marka binusbin iyo binasbin labadaba waa isku mid xusnin iyo xasnin cudmin iyo cadmin intaba waay nasbigana waxaa loo jeeda albalaa waa balo iyo iyo dhib ayb anii bianii wadkur xus cabdanaa addoonkeenna ayuuba ayuub ahaa id waqti udkur xus id waqti naadaa rabbahu rabbigii oo u dhawaaqay wuxuu ugu dhawaaqayna anii bianii aniga masaniya shaydaanu shaydaan baa itaabtay yani shaydaan baa itaabtay ma ahan inuu shaydaanka inta ku tasalluday oo uu markaa isaga ka dhex hadlay oo isagii laftiisii marka yacni qalbigiisii ou tamakunay maya haddii sidaa la yidhaha risaaladiisii baaba loo gafaa markaas ambiyada shayaadiin kuma tasalludi karaan laakiin marka dhibaato oo xagga jasadka ah baa gaartay isaga binusbin buu igu taabtay dhib iyo wacadaabin iyo cadaab marka rabbi buu u bandhigtay xaalkiisa rabbi buu bariyey markaasuu allah wuxuu yidhi urkud dhufo birijlika lugtaada ku dhufo al-arda dhulkii ku dhufo lugtaada dhulka ku garaac biyo iyaa marka kaaga soo baxayo haadaa kan soo baxay muqtasalun ku lagu qubaysanayo waayo biyihiisa kaas oo baaridun qabow iyo wa sharaabun iyo ku la cabaaya waay oo marka uu cabana baatinkiisa iyo gudihiisa iyo ayaa caafimaadaya marka uu yacnii korka uu ku qubaystana wixii korka iyo dhibaato ka hayay ayaa ka tegayay ayb wawahabnaa lahu marka meeshaasay mufasiriintu ka hadlaan ibnu jariir wuxuu leeyahay waxaa la yidhi inay tahay aljaabiyatu jaabiyatu dimashqa dimashiq meel banaankeeda oo ku dhow arduljaabiya la yiraahdo ayaa uu lugta ku dhuftay markaas ayaa marka biyo kasoo burqadeen biyahaas ayuu ku mayrtay oo ku qubaystay waana cabay wixii marka korka ka hayay ama gudaha uu ka dareemayay ilaahay waa ka qaaday urkud dhufo birijlika lugtaada ku dhufo al arda dhulka ku dhufo haadaa kan markaa soo baxayo muqtasalun ku lagu qubaysanayo waa biyihiisa kaas oo baaridun qabow wa sharaabun iyo mid la cabayo waayo wax la cabo oo cab kuna qubaysaa meeshii ku jirta marka wawahabnaa lahu ahlahu wawahabnaa waxaanu u hibeynay lahu liayuuba ayuub ahlahu ehelkiisii baan u hibeynay iyo wa mitlahum iyaga oo kale ayaanu u hibeynay macahum macooda xaal ay yihiin raxmatan liajli raxmatin naxariis darteed baanan ugu hibeynay naxariista oo minaa innaga xaggeenna ka ahaatay iyo wadikraa waano iyo cibro qaadasho darteed ayaanu u siinay liulil albaabi kuwa cuquusha u saaxiibka ah ay markaa yacni kuwaana qaataan ayb aayaddan marka suuratul ambiyaa baan kusoo marnay halkaas baanan uga soo hadalnay in nabiyullaahi ayuub ehelkii yani isaga waxaa ku dhacay ilmihii iyo ehelkii waa ka dhammaadeen xaaskiisii unbaa kusoo hartay maalkii waa ka dhammaaday ilmihii waa ka dhammaadeen waxa oo dhan isaga jirkiisiina cudur ayaa ayaa asiibay marka caafimaad la-aan iyo waxaa ku dhacday maal la-aan laba imtixaano waaweyn waayo dadka hadday ku dhaca iyo ilmo la-aan ilmihii waa ka tageen caafimaadkii male maalkii ma leh imtixaankaas marka haddana nabiyullaahi ayuub waa waa u sabray cid aan rabbi ahaynna ma baryin meeshaa marka de in rabbi keliya la baryo musiibo iyo dhib markuu qofka ku habsado waa mid midda labaadna waxay tahay in sabar la laasimaa looga dayana ayb markii uu sidaa u sabray ilaahay caafimaad buu siiyey ehelkii iyo maalkiina waa usoo laabtay iyo intii oo kaleoo lagu daro marka culimadu waxay leeyihiin kuwii ka dhintay maaba loo soo celiyey laftooda iyo kuwo kale oo iyagoo kale ah miyaa loogu daray markaa aayadda daahirkeeda saas waay ilaahayna waa awoodaa inuu usoo celiyo ciddii isaga markaa uu doono waa soo celin karaa wawahabnaa waanu u hibeynay lahu liayuuba ayuub ahlahu ehelkiisii baan u hibeynay oon siinay waay wa mitlahum iyo iyagoo kale ayaanu siinay macahum xaal ay yihiin la jirkooda iyagoo kuwa kuwo kaleo iyaga lamida ay la socdaan raxmatan liajli raxmatin naxariis darteed minaa inaga xaggeenna ka ahaatay naxariista oo minaa xaggeenna ka ahaatay iyo wadikraa waano iyo mawcido darteed liulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ah markaa lagu waaniyo wakhud biyadika diqtan fadrib bihi walaa taxnad waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida nebiyullaahi ayuub haweentiisii oo iyada keliya kusoo hartay oo aan ka tegin ka dheeraanin isaga adeegiisa iyo khidmadiisa u taagnayd ayaa maalin uu ku xanaaqay xanaaqii markaa waxba u gocday markii uu ku xanaaqay ayaa waxaa dhacday inuu markaa nadar uu ku galay ama uu ku dhaartay inuu boqol ulood ku dhufto boqol ulood inuu ku dhufto ayuu ku dhaartay ama nadar uu ku galay arrintii baa la rabaa marka xalkeedii ayaa alla keenay subxaanahu wa tacaala ee iyadana hadda qof la garaacayo garaac loogu abaalguda ma ahan dabcan haddii xataa ay qalad uu ka dhacay waa iska bani aadam qalad waa ka dhici karaa haddana laakiin iyadii intaa u taagnayd oo khidmadiisa u sabraysay iyada lafteedii waxaa laga rabaa marka daawuudna inuunan dembaabin oo waxaan ujeedaa uunan dhaar furin iyadiina nabiyullaahi ayuub inuunan dhaar furin iyadiina inaan marka yacni sidaa loo xanuujinin marka alle wuxuu yidhi wakhud qaado oo qabso biyadika gacantaada ku qabso oo ku qaado diqtan xirmo xirmo marka yacni ula yaryar markaa oo la isku xirxiray ah oo boqol gaaraya fadrib garaac bihi diqtigaas xirmadaasi ku garaac ku dhufo hal mar zawjataka xaaskaaga adoo marka boqolkii ku dhuftay la mid tahay marka nacam uleeyahay inaad hal mar dhag aa ku siisid ood ku dhufato ayb boqolkii ulood markaas yacnii wax ku dhacay weeyaan walaa taxnad ha dhaar furin oo haddii uu markaa uunan dhaa uu markaa uunan waxba yeelin waa dhaar furaya haddii uu dhaar furo kafaara iyo wax kalaa imaanaya marka ha dhaar furin baa la yidhi iyada lafteeda sidaa uga uga fako inaa inagu wajadnaa waxaanu helnay hu ayuub saabiran xaal mid sabraya inuu yahan helnay wajadada mafcuulkeedii labaad u ahay nicma waxaa nicmo lahaaday alcabdu addoon baa wanaagsanaaday almaqsuusu bilmadxi ayuubu waaye waa ayuub inahu ayuub awaabun mid noqosho badan waaye oo rabbigii u noqosho badan meeshaan marka laba mas'alaa in laga ag istaago u baahan aayadan masalada koowaad waxay tahay innaga sharcigeenna haddii sidaan oo kale ay dhacdo ama xuduud ayaaba timid xuduud qofkii dembi buu galay xad waxaa ku waajibay marka jiya karbaash in lagu dhufto boqol karbaash ama siddeetan in lagu dhuftaa waajibtay meel ma ka soo geli kartaayo ma dhici kartaa in sidan oo kale loo yeelo boqol inta laysku duubo hal mar lagu dhufto laan marka boqol laamood ka kooban in hal mar lagu garaaco meel sharciga ma uga furan yahay masaladaas marka fuqahada waa isku khilaafeen mujayo a-imadaba mujaahid isaga wuxuu yidhi kaanat liayuuba khaasatan aayaddan ayuub unbay gaar u ahayd mujaahid baa yidhi daxaak ibnu musaaxim isaguna wuxuu yidhi hiya liayuuba khaasatan ayuub bay gaar u ahayd walanaa caama annagana caamay noo tahay cataa isagana wuxuu yidhi hiya linnaasi caama dadkao dhan bay caam u tahay aayaddan meeshaas marka xadiid abu daawuud oo wariyey baa jiro fii kitaabi alxuduud oo kusoo saaray ee nabigu sa min xadiidi abi umaamata bni sahli bni xunayf ana nabiga sal l l slam waxaa loo keenay nin jiradu ay dhammaysay oo xanuunsanaa ayaa loo keenay oo gabar ka zinaystay doob ayuu ahaa ma guursanin gabar buu ka zinaystay isagiina haddii boqol karbaash lagu dhufto inuu dhintaaba laga baqayba waa nin markaa xanuun uu hayo xadkiina waa waajibay nabigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ka yidhi arrintaa amara rasuulullahi sal l slam nabigu wuxuu amray an yakhuduu inay qaataan lahu isaga ay usoo qaataan mi-ata shimraakhin laan marka boqol ulood oo yaryar ay ka baxayaan inay intay usoo qaataan fayadribuu bihaa fayadribuuhu bihaa hal mar marka ay ku dhuftaan oo laan walbaaba marka ay gaarto fayadribuuhu bihaa darbatan waaxidatan hal mar ay ku dhuftaan sidaa buu nebigu ku amray dadkii xadiidkaasna waa saxiix meeshaas marka imaamu shaafici wuxuu ka qaatay qofkii jiran xad oo jaldi ah uu ku waajibay laysdhahayo haddii la garaaco waaba dhimanayaa naftii baaba dilif ka dhahaysa laysdhahayo sidan in la yeelo inay bannaan tahay aayaddana waa keenay xadiidkana marka waa ka qaatay xadiidka abu daawuud oo warinayo shardiga laakiin waxay tahay waa in caafimaadkiisa laga quustay markaasna haddii isagu hadda uu jiran yahay laakiin caafimaadkii aan laga quusanin waxaa la leeyahay marka waa ha baanto waagii uu caafimaado ayaa la keenayaa oo lagu dhufanayaa marka jaadalka boqolkii si caadi ah baa loogu dhufanaa haddii laakiin ninkani jiradii inaynan ka baxaynin danigu ou sidaa keenaayo xuduuddii in la oogay rabtaa sidaanaa marka la yeelaa nabigu yeelay sal l slam ou amray waa marka qofka may-uuska oo laga quustay jaldi uu ku waajibay saasaa la yeela arrintan marka ma lagu bushi karo gabadha uur kale ee waxaanoo kale ku dhacday iyada maa sidaanoo kale la yeelo intii la jeedli lahaa ma la dhahayo midda uur kale lama jeedlayo leanna iyada biimkaaniha waxaa suuragala way dhalaysaa intay dhasho nuujiso ayaa la sugaa markii xoogaa ay awood soo yeelataa lagu dhufanayaa marka ile cuquubada alle marna in laga tagaa ma aha hadday maxkamadda soo gaartaba ayb masala marka masaladaa waaye imaamu maalik iyo abu xaniifa iyo iyaga labada waxay ku tageen xuduud waa xuduud nin jiran iyo ninaan jiranaynba boqolkii unbaa lagu dhufanayaa hadduu dhinto wuxuu ku dhintay shay ma-duun oo sharcigu idmay looma haysta xaakimka sidaasay leeyihiin labadaa imaam iyagana naam xanaabilada iyo shaaficiyaduna waxay qabaan sidaan in la yeelayo xadiidku haddii uu ansaxay waa la yeeli karaa marka mas-alada labaad ee aayaddan looga hadlo waxay tahay waxaa la yidhaha taxaayulka xeeladaysigu ma bannaan yahay dadka xeeladaysiga banneeyo aayaddan ay soo daliishadaano waxay leeyiin waa kaa nabiyullaahi ayuub ee si xeelad leh baa loo sheegay oo uu uga baxsaday taxaayulku marka waa bannaan yahay bay leeyiin xeeladdu laba waay marka midna way bannaan tahay midna ma bannaana xeeladaysiga aan bannaanayn waa midda xaq qofka ku waajibay oo iskaga ridaayo xaq ku waajibay inuu iskaga rido oo isaga markaa gar loogu leeyahay ama shay xaaraan ah inuu ku dhaco inuu u xeeladaysto xaaraantii buu rabaa marka xaggii xagguu marayaa waa xeeladaysanayaa sidaas ayuu marka xaaraantii uu ugu dhacayaa labadaa haddii xeeladaysigu uu ku saabsan yahay ma bannaana culimadii horena yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu wamaa yakhdacuuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruunay geli jireen suurat lacraafna waa kusoo marnay wasalhum can alqaryati alatii kanat xaadirata albaxri id yacduuna fi sabti ilaa aakhiri alaayaat oo ilaahay uu yihi falamaa catow camaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin marka ma banaana haddii zaka kugu waajibta inaad zakada iska rido xeeladaysi adoo isticmaalayo shay baa kugu waajibay waajibkii baad iska ridaysaa xaaraan ayaad rabtaa inaad gasho daahirkii waxaad isticmaalaysaa meelo kale aad uga soo wareeganaysaa kuwaas oo dhan ma banaana haddii laakiin xeeladaysiga aada samaynayso waajibna aadan ku ridaynin xaaraanna aadan ugu soconin bal adiga xaq aa leedahay baadba ku gaaraysaa xeeladaysigu dhib male midaasi waana midda oo nusuusta laga sheego ama kusoo aroorto waa noocaas hadda haweentani nabiyullaahi ayuub inuu sidaa u garaaco dabcan iyadu ma mutaysanin ilaahay marka subxaanahu watacaala makhraj buu u sameeyey lan hadda xaq waajibay iyo ama yacni xaaraan la aadayo midna ma aha kan oo kale nabiyullaahi yuusuf oo kale waxaan soo marnay walaalkiis xeeladuu ku qaatay soo maaha fabada-a biawciyatihim qabla wicaa'i akhiihi aayaddan suuratu yuusuf aan kusoo marnay nabiyullaahi yuusuf walaalkii waa uga habboonaa kuwaan marka isagaba ceelka ku riday isagaa uga habboonaa aayarba u xeeladaystay waa qaatay marka cidna xaaraan nabiyullaahi yuusuf ugama una xaaraanna ma gelin waajib lagu lahaana ma uunan dayicin ayb marka waxyaabahaas oo dhan marka halkaas oo kale ayay gelayaan marka aayaddan daliil u noqon mayso dadka iyagu markaa dhahayo xeeladaysigaa bannaan iyagoodoo aayadahan iyo soo qaadanayaan waanan suuratu lacraaf iyona daa taxaayulka waa uga hadalnay wadkur cibaadanaa ibraahiima waisxaaqa wayacquuba ulilaydi walabsaar wadkur xus cibaadanaa addoomadeenna xus ibraahiima ibraahim ahaa ahaa waisxaaqa isxaaq iyo wayacquuba iyo yacquub ah ulil aydii awoodda iyo quwada u saaxiibka ah awood inay markaa diinta uleeyihiin iyo karti wal absaari iyo aragti dheer diinta u leh ugu saaxiib ah kuwaa marka addoomadaa xus laba tilmaam baa ilaahay ku tilmaamay alcasiima go-aan adag iyo karti inay uleeyihiin inay diinta dhaqan geliyaan iyo waxaa kaloo lagu sheegay walabsaari cilmi walbasar alabsaar macnaha waxaa weeyaan albasaru fii amri illaah ilaahay amarkiisa inay aqoon dheer u leeyihiin markay aqoodaanna kartibay uleeyihiin inay fuliyaan waa labada shay marka sacaadada qofka uu ku gaarayo aliraadatu iraadada saxda ah oo acmaasha xaggooda in loo dhaqaaqa ah iyo cilmi wax ku tusaayo cilmun mubasir cilmi adiga wax ku tuso iyo iraado adiga kugu xambaarto inaad fuliso amarka alle labadaa ninkii helo tawfiiq waa haystaa waana labada shay oo alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada labadaas bisuu ka sheekeeyaa cilmiga qeybta hore waay qeybta dambena iraadada haddaad cilmi leedahay iraadada kaa maqan tahay sacaadadii waxbaa kaa maqan haddaad iraado iyo dhaqaaq iyo karti ay kugu jirto cilmi laakiin aada lahayn meel xunaa u dhaqaaqaysaa meel aada u socotaba garan maysid markaas marka yacni yaan cilmi la baranin oo cilmi ha laga fariisto khayr un hala wado hala faafiyo meel ay ka timid la garan maayo marka dadkii diin ha loo sheego waxna yaa la baranin yacni cibaadada ha lagu dadaalo waxna yaa la baranin yani sida ay sax u noqon karto wax la fahmi kara ma aha ambiyada ilaahay wuxuu ku ammaanay cilmi iyo wuxuu ku ammaanay camal labadaas qof inuu haystaa la rabaa marka alla wuxuu leeyahy wadkur xus cibaadanaa addoomadeenna xus ibraahiima ibraahim iyo wa isxaaqa iyo wa yacquuba xus addoomadeennaas ulil aydii kartida iyo awoodda u saaxiibka ahaa wal absaari aragtida dheer u saaxiibka ahaa oo ay markayd amarka alleh ay aragti dheer ugu leeyihiin innaa annagu akhlasnaa waanu saafi garaynay hum iyagii baan saafi garaynay bikhaalisatin bikhaslatin arrin ayaanu ku saafi garaynay arrinta oo khaalisatin barax la maxay tahay arrintaasina dikro daari waayo aakhiro xusuusashadeeda way iyagii marka waxaan ku saafi garaynay arrin saafi ah oo wax saafi garaynayso arrintaana waa maxay inay aakhiro xusuustaan marka qofka inta uu aakhiro xusuusto xaalad marka hagaagsan oo saafi garaysan ayuu ku jiraa inta aakhiro ay ka fog tahay xusuusteedana xaaladiisu waa wasakhaysan tahay marka alla wuxuu ku ammaanay cilmi iraada iyo wuxuu ku ammaanay mowd iyo aakhiro inay xusuustaanba nabiga sala allahu calayhi wasalam markii la su-aalay ee la yidhi man akyasu nnaas dadka yaa ugu caqli badan wuxuu ku jawaabay rasuulka sala allahu calayhi wasalam akharuhum dikran lilmowt kan ugu geeri xasuusasho badan wa ashaduhum isticdaadan limaa bacdahu waxa geerida ka dambeeyana ugu diyaargaroobid badan ulaaika alakyaas ulaaika alakyaas ulaaika alakyaas marka qofka inuu aakhiro xusuusta hadduu dembi ku jirayna waa ka baxaa haddii uu daaco ku jirayna waa sii badina haddii xaq uu qof ka hayana waa la ordayaaba ile geeridii iyo aakhiradiiba u xasuustaaye haflada aakhiro laga dhoohan yahayna macaasida waajib la dayaco xuquuqdiioo lagu xadgudbo dadka kulli waxa ay ka dhalanayaan waxay tahay aakhirada oo qofka uu moog yahay ayb marka alla wuxuu leeyahay innaa anagu akhlasnaa waan saafi garaynay hum iyagii ayaan saafi garaynay bikhaalisatin bikhaslatin arrin ayaanu ku saafi garaynay arrinta oo khaalisatin mid yani tul saafi wax saafi garaynaysa ah dikro daari waayo arrintaa marka daarta aakhiro xusuusashadeeda ayb wa inahum cindanaa la min almustafayna alakhyaar wa inahum iyagu cindanaa inaga agteenna la min almustafayna kuwa la doortay ayay ka mid ahaadeen al akhyaari ee wan wanaagsan bay ka mid ahaadeen annaga agteenna kuwa wa inahum iyagu ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub la min almustafayna mustafaa ayuu ahaa isim maqsuura waaye aliftii maqsuurkaa la jaray calaamadii jamcu mudakar saalimkii baa lagu dhajiyey oo ya-dii iyo nuuntii ah xarafkii yacni alifka maqsuurta ka horeeyeyna xarafka alifta maqsuurkee la jarayna xarafka ka horeeyo ayaa la fadxiyey sababta loo fadxiyeyna waxay tahay alifta ka maqan meeshaan in lagu baraarujiyo ayaa loo fadxiyey xaalatu nasba iyo xaalatuljar markay joogto la min almustafayna almustafayna ayay noqonaya markay xaalatu rafca ay joogtana maxay noqonayaan almustafawna ayaa la leeyahay almustafawna yacni xarafkaa marka wuxuu u kor dhigan yahay alifta maqanuu daliil u yahay naam ayb marka ha u malaynin lamin almustafayna taniye inay tahay hadday taniye ahaan lahayd nuunta waa lahoos dhigi lahaa sooma laba un hadday ahaan lahaayeen maxaa yeelay nuunta taniyada iyada hoos dhigay badana inta badan ay laasimtaan ayb sida badan marar ay ka baxda waa jirtaa aclaa axwadiyeyna iyo waa iska laakiin taasi ma badna wa inahum iyagu cindanaa inaga agteenna la min almustafayna kuwa la doortay ayay ka mid ahaadeen al akhyaari ee wan wanaagsan wadkur xus ismaaciila ismaaciil xus walyasaca ilyasacna xus waa nebi suurat lancaam aan kusoo marnay wadalkiflina xus waxaan kusoo marnay isagana suuratu suurat lambiyaa wa kullun dhammaan mid kastoo ambiyadaa ka mid ah min al akhyaari buu ka mid ahaaday haadaa kan dikrun sharaf u ahay ayb oo iyaga markaa yacnii lagu sheegayo haadaa dikrun ay haadaa sharafun yudkaruuna bihi waa sharaf iyaga lagu xusaayo ambiyadaas ama haadaakani dikrun waana waayo haddaad doonto iska dhe ay tadkiirun waanin waayo wa ina lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka dhowrsadee ka cabsaday waxaa u sugnaaday la xusna ma-aabin noqod wanaagsan ayay leeyihiin jannaati cadnin baa u sugnaatay negida jannadeeda ayaa usugna ayaa u sugnaatay ka bedel mufataxatan xaal ay tahay mid la furfuray al abwaabu irdihii la furfuray lahum iyaga loo furfuray iyadoo iridii la ballaqayoo irdihii jannada loo furfuray markaa de waa galayaan waay muttaki'iina xaal ay yihiin kuwii dangiigo fiihaa negida jannadeeda dhexdeeda kuwii ku dangiiga xaal ay yihiin yadcuuna way u yeeranayaan fiihaa jannada dhexdeeda bifaakihatin bay u yeeranayaan faakiha wax lagu faakihaysto kahiiratin aada u fara badan wax la cuno oo lagu faakihaysto oo qudaar iyo wax lamid a fawaakih fara badan bay u yeeranayaan iyo wa sharaabin wax la cabo wa cindahum agtooda waxaa ahaaday qaasiraatu darfi aragooda kuwii xabisaayey calaa aswaajihinna ku xabisayay nimankooda un keliya oon meel kale fiirinaynin atraabun oo isku da ah atraabun kuwo isku da ah ayaa agtooda ahaaday oo aan duqoobayninoo da-daa un jiro oo da ahaanna marka yacni isku jin ah yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa haadaa kan maa kii weeyaan tuucaduuna la idin yaboohayay waaye liyowmi lxisaabi maalinta xisaabta laydinkugu yaboohayay intii ka ah ama liyowmi lxisaabi liajli yowmi lxisaabi maalinta laysxisaabayo darteed maalinta xisaabta darteed ti kii la idin yaboohayay oo la idiin ballan qaadayay weeyaan kan ayaa la dhahayaa yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa haadaakani maa kii weeyaan tuucaduuna la idiin yaboohayay liyowmi lxisaabi maalinta laysxisaabayo yacnii intii kaa laydinku yaboohayay ina haadaa kan la risqunaa annaga risqigeenna weeyaan maa lahu xaal ounan u sugnaanin min nafaadin marasho iyo dhammaasho isagoon dhammaanaynin marka jumlada maa lahu waa xaalo wa ayb ina haadaa kan oo nicmada jannada ay ka helayaano alla uu tilmaamayo ina haadaa kan la risqunaa innaga risqigeenni weeyaan maa lahu xaal ounan u sugnaanin min nafaadin marasho ama yacni dhamaa dhammaasho ou dhammaado isagoon u sugnayn weeyaan kan risqigeennii haadaa al amru arrinku haadaa kan weeyaan kadib marka waxaa la gelayaa ahlu naarkii iyo xaalkoodii iyo shanigoodii hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed